hargajarka iskuulkan waxaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug gudoomiyaha caasimadda galmudug ee dhuus mareeba wasiiro xildhibaano maamulka gobolka galguduud iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada dhuus mareebahna duqa caasimadda mudane cabdiraxmaan cali maxamed gudaqorow ayaa ugu horeyn ka hadlay waxa uuna u mahad celiyay bulshada deegaankana uu sheegay in ay haatan soo jeesteen dhinaca waxbarashada wasiir waxaan rabnaa dadkani halkan beer cabdi faarax iskuulkan irstan cid dowlada ku kaalmaysay ma jirto iyagaa isxilqaamay m c h na waa lagu maqan yahay oo isagana waa la keenayaa waxaasoo dhan waxay ka socdaan waa isku xirnaanshahooda iyo abaabulkooda iyo hogaankooda iyo tawfiiqdooda iyo ilaahbarigooda iyo midnimada ay dalka iyo dabadaba ku midaysan yihiin intii reer beer cabdi faarax ahayd ayaa waxaas horta ku heleen marka waxaan rabnaa meeshaas dowladnimadu waaba dadkoo sidiisaba isxilqaama marka dowladnimada ay muujiyaan in la dhiirigeliyo maantana waxaan iyaga dhagahooda iyo kuwa annaguba ku farxaan inay wasiirka ka soo yeelaanna rabnaa oo qaybta mugga weyn oo maaragtay ay mudan yihiin inay meeshaan ka helaan waxaan kaloo rabaa inaan iyadoo wakhtigu gaaban yahay reer bar cabdi faarax u soo jeediyo waxaad rabtaan waxbarasho waana idinka muuqataa sida aad wax u dhisateen iyo maaragtay qoraalada iskuulka lagu sameeyey oo halkaas ka muuqda iyo ardada meeshaan lasoo safay waxaad u baahan tihiin biyo oo laydinkugu maqan yahay haddii a la yidhaahdo waxaa u baahan tihiin m c h iyo caafimaadkii in meeshaan la helo waxaa u baahan tihiin wixii arrimaha bulshadu lahaa jirto o dhan in la keeno halkaan wax allaala waxaas aad u baahan tihiin wax reer hebel ku socda ama reer hebel lagu soo keeno ama reer hebel anfaco gaar ah ma jiraan waa wax caam ah ardaydu waxay baranayso waxaa kow ka ah cilmi kastooy ardadaas baranayaan cilmi caama weye dhakhtarkii noqdaahay reer hebel ma daaweeye ummadduu daaweeya injineerku ummaddoo dhan uu u shaqeeyaa kii macallin noqda dadka dhan wax baraa qofkii ganacsi bartaahay dadka dhan waxna ka gataa waxna u gadaa soo ma ah cilmi kastee halkan lagu bartaa cilmi caama weye wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug maxamed xaashi dhuure oo dhankiisa ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan diyaar u yihiin in ay deegaan walba oo bulshadiisu istaagto waxbarashada ay kaalin ka qaadato wasaaraddu dhinaceeda waxaan u malaynayaa tiimkii meesha ka shaqaynayay anaa inta la fadhiistan waxaan ku yidhi macallimiin meesha ka shaqayn karta hala keeno oo deegaanka ah oon qaloonaynin oo aan asagoo oo dhibaataysan oo niyad jabsan aan meesha ka shaqaynayna dadkii deegaanka ahaa inamay oo soo raadiyaan aan xilli hore micnaha kula ballamay oo la qarameeyo oo halkan la keeno oo ka shaqeeya taas waxaan rabaa inaan caddeeyo waxaan diyaar u nahay meeshan macallimiinta hadda waxaan u malaynaa macallimiinta qaranka hal macallina lagu soo qoray isagiina hadda waxaa laii sheegay inuusan weli imaanin midna deegaankan waxay u tahay gaar oo qof kasta waxaa lagu leeyahay micnaha meesha lagu qora ka keen halkaas ka keen hebelaa meesha joogta aabbihiisoo sagaashan jirahow haayaa heblaaye haysaa keligeedaa madi ah hebel baalkii saas waaye habeenkii habeenisow qabaa wax beenaha la sheegaa waxaan dadka deegaanka u ballan qaadayaa iyo kuwii macallimiinta laga soo bedelayba xaalad gaar ahaan idinkula shaqaynaynaa oo kuwii macallimiinta idinka soo bedelay ka bedelane macallimiin meesha ka shaqayn karta oo aad adinku la soo heshiisaan kaana horena waa idinkugu sheegay deegaanka beere cabdi faarax waxaa dhismaha iskuulkana ka gacan siiyey ururka damqasho iyo sidoo kale bulshada deegaanka oo iyaguna isxilqaamay